bismillaahi raxmaani raxiim sheekhana sheekh xasan abu xamsa waaligay wilaayadda islaamiga ee mudug marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhow idaacadda islaamiga landalus calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay idaacat landalus baarak allah fiikum ee maanta bishaaraad ayaa ka jiray deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe maamulka wilaayada iyo bulshada wilaayadda islaamiga ee mudug sidee ula socdeen bishaaraadkaasi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalama wabaarak calaa maxamed waaalihi wasalama ajmaciin maantay bishaaraadka ka dhacay walaayada shabeellada dhexe bulshada ee qeybaheeda kala duwan gaar ahaan reer mudug aada bay loo socdeen waktiga waxaa la dhihi karaa in uun salaad ay ku jiraan mooyaane inta kale dadku aad bay usoo jeedeen idaacadda dhegta lagu wada hayay bishaaraadka waxaa lala socday weriyaasha andalus ee soo tabinayay baa lala socday arrintaas maanta waxay ahayd arrintii anan qiyaas hadda dadka reer mudug aad bay u weyneed sababta markii laga tago inay dadka murtigiin ahaayeen inay magaranaysaa jabka ku dhacay dadku ay ku farxeen markii laga tago dadkana waxay ahaayeen kii kusoo duulay walaayaadka islaamiga ah murtigiinta kusoo duushay gaar ahaan kuwii dhaqan xumada iyo dhibaatada ka geystay qaybo kamida gobolka mudug oo ilaahay kusoo jebiyey allah kusoo aagay wixii la ururiyey wax kamid oo meesha la isugu geeyay ahaayeen marka bulshadu runtii waxay u qabeen ara araggay u qabeen aad bayna ugu farxeen ugu farxeen markii ay maqleen mujaahidiintiiya caro kala dul dhacay oo ma garanaysaa deegaamo intaa la eg gacanta mujaahidiinta gashay markii ay maqleen dadku aad bay ugu farxeen inta warbixinaan ka hayo deegaanadaas waxay ahaayeen deegaanadii waktiga dhowr iyo tobanka sana ah shareecada islaamka harsanayay hooska shareecada harsanayay dadkoodu maraakiistii sharciga ay ka fureeday masaajida xalaqaadku ka hoognaay dadku ay u xugun tagaayeen wixii ay isku qabtaan ilaahay kitaabkiisa loo xugun tagaayey cadowgu kusoo duulay muddo laba sano inay tahay aan u malaynayo iyo weliba inay tahay aan malaynaayona ma garanaysaa cadowgaas ay gacantooda gashay dumarkoodii la kufsaday khayraadkoodii lala baxay la dhibaateeyey dadkaa dad waxay ahaayeen gurmad u baahan mujaahidiinta u gacan ahaatinaya aad bay u dhib qabeen aad bay ma garanaysaa inta aniga aan xogteeda hayo mujaahidiinta u gacan haatinayeen maantana waxaa waaye aad bay mujaahidiinta usoo dhaweeyeeno farxaday naftoodu meel ay isla kala geeyaan garan lahaayeen sida xogta aan ku helayo sheekhana sheekh xasan abu xamsa in cadowga hal maalin qura uu isaga cararo ilaa iyo lix deegaan oo ka tirsan shabeellada dhexe sideed u aragtaa waxay ka dhigan tahay baabilkaa sidaan u yaalla baabilku sidiisa waa been beentuna reeb ma lahan asal ma lahan xidid dhulka gala ma lahan waxaan waa wax markii horeba been laysu sheegay ahayd gaaladu ay kusoo diilo beena ay kusoo howgelisa dadkaan ma garanaysaa mursidiinta ah laablakac bay marka hore ku yimaadeen cararkii ay ku yimaadeenna laablakacaasaa keenay maantay lix deegaan saacado gudahooda mujaahidiintu gacanta uga dhigaanna waxaa iskale beentaa iyo maogtahay waxaa hididiilada beentaah noocan ah nimanku waa ma garanaysaa hankii ay lahaayeen iyo beentii loo soo sheegay wixiyaa beenoobay waa niman aan maogtahay waxaa la goostay mushaaraadkii iyo wixii ay gaaladu ku caawi jirtay waa la goostay ayagu dhexdooda waad maqlayseenoo hoosay isugu rogmeen waxay noqotay hal labii samaartay iyo hal haday hal hal ibshay labii samaartay kaa hereen hadda ka hor waxaa jiray habaar ahaa jiray habaarkii halkaas ayay taagan yihiin ninka odaga u ahay waa maqlayseen maalmahan inuu bulshada reer muqdisho intuu xabaalihii kasoo jeestay oo danta caamkaad kasoo jeestay uu usoo jeesta markaan dadkii noloshoodii guryihii noloshii dadkii uu caryadi geliyey ma garanaysaa wax aan la oqoon oo magacyo loo bixiyey dadka uu ku baadaayo isagaa marka la nacay isagaa la nacay ninkii meeshaa shala kusoo shubay oo ma garanaysaa beenta isagana loo sheegay isaguna ayaga usoo sheegay isagiyaa la nacay kuwaana isagiyay naceen maanta marka tani waa fursad ay ku doonayaan inay saaxada dagaalka uga baxaan marka ma hayaan nimanku moral iyo niyad ay ku dagaalamaan ma hayaan markii horeba wixii lagu soo dagaalgeliya beenay ahayd mushaar beenaha laynsiyahay ahayd garaado beenaha laynulxinahay ahayd dawladaan noqonaysiinay ahayd wixii oo dhanna waa la waayey marka haddii wixii oo dhan la waayey maanta nin weliba wuxuu raadinaa qaab oo uga baxa waxaanu raadinaa dhanka kalena haddee ballanqaad baa jiro ilaahay oo isagu siiyey dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiinta uu siiyey allah tabaaraka watacaala isagaa ma ogtahay sheegay ciribta dambe in ay muslimiintu leeyihiin isagaa noo sheegay inuu na gargaarayo isagaa noo sheegay gacmaha muslimiinta in lagu cadaabi doono oo hooji doono muslimiinta oo barwaaqay doono allah baa noo sheegay marka tiiyaan aragnaa allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqsim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi almu'miniin wayudhib qayda quluubihim marka maantay quluubta muslimiinta wax ma garanaysaa caradii ay qaaday ay ku faaruqdo ay ku fayaabaadaan oo shaafiyaa dhacay muslimiinta dawadoodaa dhacday cadowga ma garanaysaa inay harabaaba-ana dhacday nicmo haddee ma ogtahay ilaahay oo noogu talagalay marka ugu dambeyn maxaad fariin ama hambalyo u jeedinaysaa ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb qaatay howlgalladii fariidka ahaa ee maanta lagula wareegay ilaa iyo lix deegaan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mujaahidiinta waxaan leeyahay acmaashiina allah barakeeyo intii ku shahiiday shuhadadooda allaha aqbalo intii dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo ha fududeeyo dhaawacyadooda hana bogsiiyo inta kalena waxaan leeyahay xifsi iyo sharaf ku noolaada aakhiradiinana insha allahu tacaala xuuralcayn ilaahay martigelintiina ha ka dhigo allah tabaaraka watacaala xifsi iyo sharaf adduunka ku noolaada wixii aad higsanayseen ee adduunya aakhira ahayba gacantiina allah geliyaan leeyahay qurbay naga faydeen qulubteenay shaafiyeen asbaarta ma garanaysaa waxay la yimideen cadowga jabka uu ku gaari lahayay la yimideen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala acmaashiina ha barakeeyo janatulfardowse allah ugu bishaareeyo dadka ma garanaysaa deegaanka kaa degan shabeellada dhexe ee maantay cadowgii ilaahay laga dul qaadana waxaan leeyahay mujaahidiinta wiilashiin uqaalihiin soo dhaweeya la shaqeeya faraxa ka daba qaada geela uqala waxaa waaye dadka dhulkaas degan maxaa lagu yaqaanay inay ma garanaysaa jika diineedaa lagu yaqaanay dadnimaa lagu yaqaanay diinjaceylaa lagu yaqaanay waxaa inay yihiin dad macno leh oo fiican sooriyiinta ku fiicanaa lagu yaqaanay maantana waxaa weeyaan wiilashoodii waa usoo gurmaday cadowgii ka dulkaaday waxaan leeyahay marka wiilashiina soo dhaweeya oo ugoon qala oo u oo soo dhaweeya gobla gobasha u fidiya baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsantaha sheekhana sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله